Toddobaadkan, ciidamada Imaaradda Islaamiga ah waxay la wareegeen deegaano iyo degmooyin hor leh oo ka tirsan waddanka Muslimka ah ee Afghanistan, halkaas oo ay horey ugu sugnaayeen ciidanka xukuumadda Kaabul. Deegaanada toddobaadkan ay la wareegeen ciidanka Imaaradda Islaamiga ah waxaa ka mid ah degmada Qoryaan oo ka tirsan gobolka Haraat ee waddanka Afghanistan, gobolka Kaabisa tobannaan askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda Kaabul ayaa isku soo dhiibay ciidamada Imaaradda Islaamiga ah, iyagoo ka faa'iideysanaya cafiska guud ee uu hoggaanka imaaraddu u fidiyey cid waliba oo isa soo dhiibta. Sidoo kale, gobolka Faarayaab, tobannaan askari oo ka tirsan ciidanka dagaal-ooge Cabdirashiid Dostum ayaa isku soo dhiibay ciidamada mujaahidiinta, waxaana loo soo dhoweeyey si diiran. Degmada Tajaab ee gobolka Kaabisa ayay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu la wareegeen toddobaadkan, waxayna sidoo kale mujaahidiintu halkaas kula wareegeen saanado hub ah oo kala duwan. Gobolka Takhaar, weerar xooggan oo ka dhacay ayaa waxaa lagu dilay in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda Kaabul kadib markii ay ku soo dhaceen weerar kamiin ah. Gobolka Wardak, ciidamada Imaaradda Islaamiga ah ayaa la wareegay gacan ku haynta saldhig militari oo lagu magacaabo Suldaan Khayl oo ku yaala gobolkaas. waxaana dagaalka kadib isa soo dhiibay sagaashan askari halka ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen soddon gaari oo nuuca gaashaaman ah labaatan gaari oo caadi ah toddoba boqol konton iyo toddoba oo hubka fudfudud iyo midka culculus isugu jira waxaana intaas dheer saanado iyo rasaas aada u fara badan warbaahinta imaaradda islaamiga ah ayaa soo bandhigtay ciidamo aada u fara badan iyo saanado hub ah oo aan cadad lahayn kuwaas oo si xiriir ah ay gacanta ugu dhigayaan ciidanka imaaradda islaamiga ah ciidanka imaaradda islaamiga ah ayaa si fudud kula wareegaya deegaanada waxaana aada u liita macnawiyaadka ciidamada xukuumadda kaabul kuwaasoo isa soo dhiibaya ama cararaya marka ugu horeysa oo ay maqlaan inay kusoo wajahan yihiin ciidamada mujaahidiinta imaaradda islaamiga ah saldhigga muhiimka ah ee backgram una dhow magaalada kaabul ahna taliska ugu weyn ee uu maraykanku ku leeyahay waddanka afghanistan ayaa lagu soo waramayaa inay isaga baxeen ciidamada maraykanka saraakiil ameerikaan ah oo warbaahinta la hadlay waxa ay xaqiijiyeen in saldhigga ay la wareegeen ciidamada xukuumadda kaabul askarta maraykankana isaga baxeen dhanka kale toddobaadkan dowlado qayb ka ahaa isbahaysiga nato ee duulaanka ku soo qaaday waddanka afghanistan ayaa gebi ahaanba ciidamadooda kala baxay waddanka afghanistan dowladaha ciidankooda si buuxda ugala baxay waddanka afghanistan toddobaadkan waxa ay kala yihiin jarmalka talyaaniga georgiya iyo jamhuuriyadda tashkiik dhammaan dowladaha kale ee soo haray ayaa lagu wadaa inay iyaguna maalmaha soo socda dalka si buuxda isaga baxaan maraykanka laftiisa wuxuu maldahayaa inuu ku rajo wen yahay in maalmaha soo socda uu ciidankiisa si buuxda ugala baxayo waddanka afghanistan ameerikaanka ayaa ka markhaati kacaya awoodda sii xoogaysanaysa ee imaaradda islaamiga ah taqriir ka soo baxay bantigoonka maraykanka ayaa lagu sheegay in mujaahidiinta imaaradda islaamiga ah ay maamulayaan siddeetan iyo kow boqolkiiba waddanka afghanistan